العاaqبة للمتقين ولا cdوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى bاب الوضوء hada kani baabu bayaani axkaami اlwudu weysaysiga axkaamtiisa caddayntii la caddaynayey ayuu u baab yahay alwuduu wowda marka la kordhigo la godo waa ismu lilficli oo waa weysaysigii marka wowda la kordhiga alwaduu laydhaana waa ismu lilmaa alladii yutawada'u bihi oo magac ay leeyihiin biyaha lagu weysaysanaya asalkiisuna wuxuu ka yimi min alwadaa'a oo ah nadaafadda iyo dhalaalka wejiga iyo iftiinkiisa luqada mashhuurka ayaa sidaas luqo kale waxay odhanaysaa bilfatxi fiihima labada xaaladoodba maftuux baa laga dhigi karaa alwaduu oo weysaysigii iyo alwaduu ah wixii lagu weysaysanayay mid saddexaadna waxay odhanaysaa bidami fiihimaa wahiya adcafu luqaat haddii ficilkii oo weysaysigiiya loo jeeda iyo haddii loo jeeda wixii lagu weysaysanayey labada xaaladoodba wowda waa la godayaa bay leedahay taasina waa luqa daciifa weeye sharci ahaan wuduugu waa tacabudu lilaahi subxaana wa tacaala biafcaalin makhsuusa waa in ilaahay subxaana wa tacaala loogu cibaadaysto ficillo gaara afcaal makhsuusa marka la idhaha waxay koobsanaysaa qasligii iyo masxigii maydhistii iyo masixitaankii haddii la idhaahdo biqasli alacdaa'i alarbaca xubnaha afartaa in la maydhana lafteedu waa ansaxaysaayoo dee qaalibkooda xukunkoodu maydhis yahay oo kii markaa masxiguna qaalibkaasuu iskaga hoos jiraa wuxuu yidhi sheekhu raximahullah wuduuga wuxuu ka warramay mara koobaad arkaantiisa ayuu ka warramay kadibna wuxuu sheegay sunnayaal waduugu leeyahay waxaa kaloo markaa uu tilmaamay waxyaaba ay tahay in la iska ilaaliyo dee markaa iska ilaalintoodu sunnayaasha ay ka mid tahay samayntooduna ay tahay makruuh wuxuu yihi farduhu ay arkaanuhu oo furuudda waxay uga jeedaan arkaan bay uga jeedaan arkaantiisu sittatun lix weeyi axaduhaa lixdaa midkood niyatu rafci xadain xada rafcintii koryeelistii niyeysiga la niyeysta weeye marka arrimka koowaad waxa uu ka dhigay niyada in weysaysi la niyeysto niyaduna waa alqasdu bilqalb waa qasdiga shayga loo qastiyo ee qalbiga markaa ka yimaada ama waa ficil qalbigu uu qabto marka niyeysigu wuxuu leeyahay kayfiyad qaab wax loo niyeysta ayaa jirta alaaa kayfiyaad bu alan ku sheegay saddex siyaabood oo markaa niyadii loola iman karo kayfiyadda koowaad waxay tahay taa uu ku bilaabo niyatu rafci xadain xada koryeelistii in la niyeysto ile qofku markuu weyse jabsan yahay xada waxa la dhaha buu ku sifaysan yahay hadduu niyeysto xadadkaa koryeelistiisa niyadii saasay ugu ansaxaysa kayfiyada labaad wuxuu hi aw istibaaxati muftaqirin ilaa tuhurin aw niyatu istibaaxati muftaqirin ilaa tuhrin tuhri mid u baahan xalaashigii niyeysiga la niyeysta weeye oo kayfiyada labaad waxay tahay waa qofku inuu niyeysto wixii duhri u baahnaa oo salaadu ay ka mid tahay xalaashigiisa waa inuu niyeysto istibaaxatu shayin muftaqirin ee fii sixatihi ilaa tuurin sida salaadii iyo masulmusxaf iyo oo sidaa hadduu niyeystana oo inuu salaad markaa ku xalaashado waysada haddii uu niyeysto ama musxaf taabashadii uu ku xalaashado niyadaas way ansaxaysaa waayo rafculxadad qasdiga laga leeyay baa wuxuu yahayba qofka wixii xadadku uu ka mamnuucay ee daraaddii looga xaaraantimeeyey inuu u bannaanaado marka haddii taa uu niyoodo xalaashiga ashyaadii xadadku u diidaayey qasdigii iyo ujeeddadii loo socday waa niyeystay kayfiyada saddexaada niyeysigu aw aadaa'i fardi lwuduu'i aw niyatu aadaa'i fardi lwuduu'i weysaysi faralkii gudashadii waa inuu niyeysto oo inuu markaa weysadii faralka ahayde ku waajibtay inuu la yimaado waa inuu niyeysto marka hadalka ama kayfiyadaha saddexaad daahirkeedu wuxuu noqonayaa yaana niyadii inaanay ansaxahayn ilaa labadaba uu la wada yimaado inuu adaa niyeysto iyo inuu fardulwuduu niyeysto laakiin maqsuudku sidaasi ma aha waxaa ku fila inuu niyeysto adaa alwuduu weysaysi gudashadii ama samayntii lafdiga fardi markaa waa la iska ridi karaa adaaga laftiisana waa la ridi karaa waxaa ku filan niyatu fardi lwuduu'i inuu niyeysto faralkii weyso faralkeed inuu guto ayaa ku filan baalla alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala labadiisa kitaabee sharxulmuhadabka iyo taxqiiqa wuxuu saxiix yeelay ijzaa niyati lwuduu'i faqad haddii uu weysaysigu inuu niyeysto xataa inay ku filan tahay marka haddii uu weysaysto haddii uu niyeysto adaa alwuduu way u ansaxaysaa haddii uu niyeysto fard alwuduuna way u ansaxaysaa haddii alwuduu oo qura uu niyeystana sidaa nawowi uu saxiix yeelay way u ansaxaysaa saddexdaa markaa kayfiyadood ayuu u sheegay niyadii waman daama buu yidhi dadka qaarkood baa alan kaga hadlayaa iyagu xaalad gaara leh bal niyadoodu sida ay noqonayso kayfiyadda ay yeelanayso niyo waa looga baahan yahay laakiin sidee wuxu niyeysanayaan waman daama buu yihi qofka uu joogta yahay xadauhu xadadkiisu qofka uu joogta yahay wixii weysada ka jabinayay wadaalika kaasi ka mustaxaadati waa sida gabadh dhabar furan leh kafaahu waxaa ku filan niyat listibaaxati wixii dahaaro u baahnaa xalaashigiisa inuu niyeysto ayaa ku filan oo niyadaasay weysadii ugu ansaxaysa niyatulistibaaxati ashan ku jirta waa cahdiya oo istibaaxadu dee waa tii hore aan usoo sheegay buu ku leeyahy oo istibaaxati shayin muftaqirin ilaa uhrin shay tahaaro u baahan oo la-aanteed aan ansaxahayn xalaashigii hadduu weysaysigaa u niyeysto weysadii intaasay kaga ansaxaysaa qofkii xadadkiisu uu joogtada aha duuna rafci rafci maya oo rafculxadad isaga niyeysan maayo qofka xadadkiisu uu joogtay cala asaxiixi sida saxiixaa fiihima macnaa fi lmasalatayni labada mas'alaba oo inuu niyat listibaaxa ku kaaftoomi karo ayaa saxiixa waxaa kale oo saxiixa in aan weysaysigiisaa u niyoonahayn rafculxada niyat listibaaxa inay ugu ansaxayso ciladeedu waa tii hore aynuu sheegnay waayo weysada ama rafculxadadka qasdiga laga leeyahay baa wuxuu yahay in lagu xalaashado wixii dahaaro u baahnaa haddii rafculxada uu niyeystana inaanay u ansaxayn baa saxiixa weeye macnuuf sababta aanay ugu ansaxayni waa maxay lianna wuduu'ahu laa yarfacu alxada waayo qofkan wixii weysada jebinaya baa si joogtaa uga socda dhiiggii baa gabadhii ka socda kadidii baa qofkii ka socota neeftii baa ka socota marka rafcu lxada haddii uu niyeysto dee wuxuu niyeystay waxaan jirin xadakii waaba daa'imba si joogta ayuu u socdaa markuu leeyahay cala saxiixi muqaabilku waxa weeye masalada hore marka la eego annahu laa budda min aljamci bayna alistibaaxati waalrafci macan inaan niyat listibaaxa oo quri aanay ku fillayn ee ay tahay inuu jamciyo niyat listibaaxa iyo niyatu rafci lxadad labadaba masalada labaad oo ah inaanu rafcu lxadad niyoon karinna muqaabilku wuxuu noqonayaa annahu yajuusu lahu aliqtisaaru calaa ayihi maa sha maa labada kuu doonaa wuu ku kaaftoomi karaa ama niyat listibaaxa ama niyatu rafci lxada buu kaaftoomi karaa haddii la yidhaahdo dee xadadkii ma kor yeelmayo oo waaba daa'imna jawaabteedu waxay tahay in la yidhaahdo niyatu rafci lxada tatadamanu listibaaxa rafculxada marka uu niyooday xadadkii aanu kor yeelinbe waxaa niyatu rafci lxada ay koobsanaysaa niyatulistibaaxay koobsanaysa oo qofkii niyooday xadad inuu iska rafciyo shaygii dahaaro u baahnaa inuu istibaaxaysto iyo weliba dheeraad ayuu niyooday markaa dheeraadkaa iskagaba darsadabee dee asalkii looga baahnaa oo niyatulistibaaxa waa xaasil marka uu leeyahay kafaahu niyatulistibaaxati hadalka waxaa ka muuqda inuu ujeedo أن dائم الحdث يsتبيح بوضuئihi كuلa شhaي in qofkii xadثkiisu uu joogtada ahaa waysadiisa uu ku xalaashanayo waxa uu doono laakiin arintu sidaasi ma aha madhabku wuxuu yahay qofka xadثkiisu uu joogtada yee weysaysta wuxuu la mid yahay xagga niyada qofkii mutayamimka ahaa amaba se qofkii gebagabaystay oo haddii uu niyeysto markuu weysaysanayo inuu sunno ku xalaashado ama inuu ku xalaashado masulmusxaf waxa uu niyeystay ayuunbuu weysadaa ku samayn karaa haddii uu faral u niyeystay inuu ku xalaashadona faral waa ku xalaashan karaa marka la mid ma aha niyatu istibaaxadiisu la mid ma aha niyatu istibaaxada uu leeyahay qofka aanu xadadkiisu daa'im ahayn waman muu ihi qofkana waa niyeysta tabarudan isqaboojin qofka niyeysta maca niyatin iyadoo niyo lala qabo niya ay ula socoto niyadaasi oo muctabaratin niyo muctabarahoo wax ku oola ah ama wax ka soo qaad leh jaaza waa bannaan yahay arinkaasi fi saxiixi qowlka saxiixa marka la qabto wejiga saxiixa marka la qabto waa bannaaye oo qofkii laba shay buu wada niyeystay niyo muctabara buu leeyimo saddexdii kayfadoodee hore aynu soo sheegnay ee niyadu ay ku xaasilaysay mid ka mida buu la yimi waxaa kaloo isla markaa uu niyeystay weysada tabarud iyo isqaboojin ayuu u niyeystay weysadii saasay ku ansaxaysaa buu leeyihi waayo dee tabarudku isagu isqaboojintu niyaba uma baahna isagoo niyeysanba dee way xaasilaysa mar hadduu xubnihii biyaha qabow mariyo waxaanu kali la mid yahay bay yidhaahdeen qof salaadiisii u niyeystay faralnimo iyo taxiyatulmasjid sida kaa salaada oga ansaxaysa kana weysada uga ansaxaysa saxiixa wejiga markaa muqaabilka waay wuxuu leeyahay maye mar haddii niyadii muctabarka ahayd niyo kale uu raaciyey oo isqaboojinna uu niyeystay weysadiisu ansixi mayso waxaanay u ansaxahayna litashriiki alxaasili bayna alcibaadati wagayriha waayo niyadiisii wuxuu ku shuraakaysiiyey cibaado oo ah weysada iyo waxaan cibaado ahayn oo isqaboojinta tashriiguna ma ansaxo fi lcibaada waa shirku fi lcibaada oo ilaahay baa hi wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin oo ikhlaas baa loo baahan yahay ikhlaaskiina shaygii waxaa ka mid a ikhlaaskii shaygii cibaadanimo in loo niyeysto wax kale aan lagu doonahayn masaladaasina sideedaba atashriik fi niya waa masale markaa khilaafiya suuradanina waxay gelaysaa masalada ah haddii cibaadadii uu u niyeysto cibaado iyo wax kaloo mubaax jihaadkiibuu u niyeystay liiclaa'i kalimat illah diinta inuu kor u qaado iyo haniime inuu helo ila haniime in la helo waa mubaax iyadune weysadiibuu u niyeystay isnadiifin iyo weysaysi ama isqaboojin iyo weysaysi buu u niyeystay xajka inuu taguu doonaya wuxuu niyeystay inuu soo xajiyo qof tusaaleaan lacag uu ku lahay uma ka joogana lacagtiisa uu ka soo qaato ama inuu meeshaa alaab ka soo waarido xajka dabadi sida saxdaa niyadaasi atashriik fi niya suuradaa marka laga hadlayo u ansaxaya tashriigaas wadaajintaa uu niyadii cibaadiya shay kala wadaajiyo waxa shardi ahuun in niyat lcibaada ay noqoto ta haalibka ta xoogga roon oo haddii waxa kale aan cibaadada ahayn uu niyadii badsado markaasaanay ansaxahayn adiladuna sidaas waxa weyaan waa tilmaantay xajko kale waa kalaai laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadla min rabbikum dembi dushiina ma aha haddii niyadiina ay ka mid tahay inaad ganacsataan oo xajkii ganacsi waxa weyaan aad dhex wadaan adilo kalena waa jirta aw maa aw nawa ama wuxuu niyooday biwuduu'i weysaysigiisa wuxuu u niyooday maa shay yundabu la sunneeyo lahu isaga loo sunneeyo wuduu'un weysaysi ka qiraatin ka qiraa'ati qur'aanin waa sida qur'aan akhrintii falaa ay falaa yasixu weysaysigiisu ansixi maayo fil asaxi sida asaxa qowlka asaxa marka la qabto suuradanina waxay noqonaysaa qofkani weysadii wuxuu u niyoodayba shay weysaysiga loo sunneeyo inuu ku istibaaxaysto oo qur-aanka qofku inuu akhriyo musxaf taabasho maaha waa akhrinuun weysadu shardi uma ah laakiin sunna ayay u tahay marka weysadiisaba wuxuu u niyooday inuu si uu qur-aan u akhristo ayuu u niyooday weysadaasi macnaa ka ansixi mayso waxaa looga jeedaa weyse uu salaad ku tukan karo noqon mayso qur-aanka waa iskaga akhrisan karaa waayo leannahu shaygani marka horeba qur-aan akhriskoo kale dee weyse la-aan ayaabuu mubaax yahayba waa mubaaxun maca alxadai markaa qasdiga isaga loo qasdiye isaga la niyeystaa dee koobsan maayo ama kuma jirto niyeysi la niyeystay rafculxada muqaabil alasax wuxuu leeyahay waa niyadiisaasi way ansaxaysaa waayo qofku markuu niy weysadii u niyeystay shay weysadu ay sunno u tahay dee shaygaasi sida u dhammayska tiran inuu u dhaco ayaa niyadiisa ka mida calaa akmali alaxwaali walwujuuh inuu u dhaco taasina waxay imanaysaa ama ay xaasilaysaa uun haddii waxa weeyaan dee xadakii uu rafcismo ida irtafaxa alxadau qofku wuxuu noqonayaa qur-aankii mid akhriyo xaaladii u dhammayska tirnayd ku akhriyey marka uu akhriyo isagoon muxdi ahayn marka niyada u niyeystay weysada qur-aan akhris dee rafculxada bay shamlisanaysaa ila shaygaa mustaxabka siduu ugu dhammayska tirnaa inuu uxaasiliyuu doonaya sida u dhammayska tiraanna waa inuu sameeyo isagoon muxdi ahayn waxa iyadu meesha ka baxsan hadduu weysadaba u niyeysto waxaanay weysadu sunnaba u ahayn weysadaba wuxuu u niyeystay suuqa gelistiisa ama maryo xidhashadood buu u niyeystay ama wuxuu u niyeystay liziyaarat alwaalid inuu waalidkii soo booqdo ansixi mayso taasi waayo shay weysa u waajibtayna ma aha shay weysa ay sunno u tahayna ma aha wayajibu waxa waajiba buu yidhi qarnuhaa baa waajiba niyadii in lala xidhiidhsho biawali lwajhi ee biawali maa yuqsalu waxaa la maydhaya waxa u horeeya oo min alweji wejiga ka mid a si ay weysadu ula xidhiidho faralka u horeeya ile farallada weysada iyo arkaanteeda qasul weji baa u horeeya si aayadduba ay tilmaantay salaadana dee faralka u horeeya oo takbiirat lxiraam baa lala xidhiidhiyaa weysadiina faralka u horeeya waa in lala xidhiidhiyo si aanu faralkaasi u dhicin niyo la-aan wa qiila waxaa la yidhi yakfi waxaa ku filan qofka qarnuhaa niyada la xidhiidhinteeda bisunnatin sunno uu la xidhiidhiyo sunnadaasi oo qablahu yanaa wejiga meedhistiisa ka horaysa ama wejiga ka horaysa sida waxa weeyaan dee farxalashadii oo kale ama luqluqashadii ama sardaarsigii inuu la xidhiidhiyo halkan markaa dee shuruuddii ka mida niyada ayuu ku sheegay oo niyadu shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid ah alcilmu bilmanwiy qofku waxaanuu niyoonaya inuu garanaayo waxaa shuruuddeedii saasoo kale ka mida qofkan wax niyeysanaya inuu yahay qof muslima inuu yahay qof niya ay ka suurtowdo mumayisa wax kala garanaya oo garaadsaday oo miyir qaba waxaa ka mid ah aljasmu cadamu taradud inuu si go-an u niyeysto shaygii oo taradud iyo noqnoqosha aanay ku jirin waxaa ka mida niyadii in lala xidhiidhiyo shaygaa la niyeysanayo awalkiisa oo waxay leeyihin haddaan lala xidhiidhin niyaba noqon mayse casmi baa la yidhaahdaa shaygii samayntiisii waad go'aansatay laakiin niyeysigii iyo ficilkii ayuu wakhti u dhaxeeyey marka taasi niyo noqon mayse casmi bay noqonaysaa niyo waxay noqonaysaa uun ikhtiraar markuu jiro bayna niyati walficil oo niyeysigii iyo ficilkii marka ay ay isku xidhan yihiin wallahu aclam ikhtiraankaasna waxaad moodaa inuu yahay shay niyeysiga dheeraadka ah waayo niyada dee marka la qeexayo ama kutubu luqa ha noqoto culamaau luqa siday niyada ku qeexeen amaba se sida in badanoo fuqahada ka midiiba ay sheegeen waa qasdul qalbiga jaasimka ah waa go-aanka ama doonista qalbigaee go-an ayaa niyo la yidhaahdaa ikhtiraanku markaa waa shay niyeysigii dheeraadka ah waay nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrinkaa saxaabada uma sheegin mana aha arrin la yska fahmi karo oo la yska garan karo oo dadku iskama wada garan karaan niyada loo baahan yahay inay tay niyo iyada iyo ficilku ay isku xidhan yihiin marka haddii arrintaasi ay shardi tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegi lahaa haddaba iyagu shardi ka dhigee inay xidhiidhsanaadaan niyadii iyo weysaysigii weysadu haddaba waxay leedahay sunnayaal iyo furuud arkaan main arkaanta lala xidhiidhiyo rukunka koowaad oo wejiga ah lala xidhiidhiyo marka meedhistiisa la bilaabayo la niyeysto ayaa shardi ah mise sunno ka horeeyaa lala xidhiidhin karaa haddii markaa lala xidhiidhiyo wejiga dee weysadii way ansaxaysaa oo rukun arkaantii weysada ka midoo bilaaniyo dhacay ma jiro laakiin sunnayaashii ka horreeyey haddii ay bilaaniyo ku dhacaan marka horeba sunnay ahaayeen ma ansaxayaan oo niyadii baa ka maqan ajarkii laga heli lahaana waa la waayaya waayo ma bannaan tahay in sunnayaashaa ka horeeya wejiga ka horeeya in lala xidhiidhiyo niyadii oo dabeetana niyadiioo weli maanka lagu hayo oo maanka aan ka muruxsan wejiga meedhistiisii la soo gaadho waa qiil baa sidaasi leh qiilkaasina wuxuu leeyahay waayo niyadii dee salaadii shay ka midabay weysadii shay ka midabay la xidhiidhay maxalulkhilaafkuna waxa weeye waa idaa cazabat qabla ghasli lwajhi waxa la ysku waafaqsan yahi hadduu niyadii la yimaado markuu farxalanayo ama markuu luqluqanayo ama sandaarsanayo oo niyadii oo weli u taagan oo maankiisa aan ka baxsan wejiga meedhistiisii uu soo gaadho inay ansaxayso waa la isku waafaqsanya khilaafku wuxuu ku sugan yahay uun idaa cazabat الniyatu qabla qasli اlwajh oo niyada waa la yihi markuu farxalanaya ama luqluqanaya ama sadaarsanayay dabeetana niyadii ma burin laakiin dee qalbiga kuma hayo oo qalbi ku-aynta iyo istixdaarka halkaa hore u kaga yimi taasi ayaa maxalukhilaafku khilaafkanuu sheegaya uu ku sugan yahi walahu waxa u bannaan buu ihi qofkii weysaysanaya tafriiquhaa weysada kala geynteedii baa u bannaan tafriiqu niya calaa acdaa'i xubnihiisa uu ku kala geeyo fil asaxi alasax marka la qabto masaladan suuradeedu waxay noqonaysaa an yanwiya cinda kulli cudwin rafca alxadai can oo niyo qura oo weysadiisa oo dhan shamlisa oda koobstaalu kala iman lahaa ayuu xubin kasta markuu meedhisteeda bilaabayo wuxuu niyoon inuu xadadkii ka rafciyo wejiga meedhistiisa markuu bilaabayuu niyoonaya rafcu lxada can ilwaj inuu xadadkii wejiga ka rafciyo gacmaha markuu maydhayana inuu xadadkii gacmaha ka rafciyu niyoonaya madaxa markuu masaxayana inuu xadadkii madaxa ka rafciyu niyoonaya lugaha markuu maydhayana saasoo kale taasi waa u bannaantay buu leeyahy sida tafriiqul afcaal ba ay ugu bannaan tahay ayaa tafriiqu niyana ay ugu bannaan tahay athaani buu ihi rukunka labaad ee arkaanta weysada ka mid i ghaslu wejhi wejigiisa maydhista uu maydho weeye asligana halkan waxaa looga jeedaa inkisaal inuu wejigiisu maydhmo ama waxa weeyaan isagu ha maydho ama ha iska maydhmaba isagu marka uu maydho waa garanaynaa suuradeeda siduu wejigu isaga maydhmi karaa wuxuu isaga maydhmi karaa inuu biyo meel sare ka soo dhacayo isu dhigo amaba se roobkii oo ku da-ayo uun inuu niyoodo weysadii marka wejigii isagu ma maydhin waa iska maydhmay niyana waa ula socotay oo ansaxaysaa taas haddaba weji inteebaa la yidhaahdaa xadulweji waa maxay wa huwa buu ihi wejigu maa bayna manaabiti ra'sihi haaliban maa bayna manaabiti shacri ra'sihi maa shaygii weeyaan bayna manaabiti ra'sihi madaxiisa timaha ku yaal halka ay ka dhashaan ama ay ka soo baxaan u dhaxeeya haaliban sida haalibka ay filhaalibi wa muntahaa laxyayhi iyo labadaa lafood ee ilkaha hoose ay ku yaallaan halka ay ku dhammaadaan tuulan xagga dherarka weeye wa carduhu ballarhkiisuna maa bayna udunayhi waa labadiisa dhagood inta u dhaxaysa marka wejigu waxa weeye inta u dhaxaysa halka sida haalibkaa qofka timihiisu ay ku soo joogaan sida haalibkaa oo haalibanta waxaa lagaga ixtiraasayaa qofka haddii timihiisi dee wejigiisa ay soo galaanoo dee foodanba ay tima ka soo baxaan la odhan maayo dee foodaasi waa madaxoo waa la masaxayaa la maydhi maayo la odhan maayo mar hadday tahay asal ahaan meel aanay tima ka soo bixin oo ka sokaysa halkii timuhu ay ka bixi jireen dee wejiga ayay ka mid tahay waxaa la mida qofka haddii timihiisu waxa weeyaan ay durkaan oo tusalxanya uu leeyahay ama bidaar la odhan maayo dee wejigiibaa durkae ilaa halkaa bannaan in la maydhaa waajiba la odhan maayo waxaa la eegayaa asal ahaan sida haalibkaa ee dadku ay u badan yihiin halkeebaa timuhu ay ku soo joogaan halkaa timuhu ay ku soo joogaan laga bilaabo ilaa lafgadheeda dhammaadkeeda laga gaadhayo iyo labadaa dhagood inta u dhaxaysa intaasaa weji la idhaahdo wejiga ilaahay uu leeyahy faqsiluu wujuuhakum waa kaas waayo lianna alwajha maa taqacu bihi lmuwaajaha weji horta waa maxay oo waxa qofku cid kale uu ku waajaho waalmuwaajahatu taqacu bidaalika qofkuna dadka intaasuu ku waajaha dhakadiisana kuma waajaho dhegihiisana kuma waajaho cunihiisana kuma waajaho intaasay muwaajahadu waxa weyaan ay ku xaasisha wuxuu yidhi fa minhu wejigii waxaa ka mid ah mawdicu alghamami foodshareerka meeshiisaa ka mida foodshareer foodshareer waxa weeye waa dadka qaarkood ayaa timahoodu timaha madaxoodu hore ay u soo degsan yihin ilaa foodda ay soo gaadhsiisan yihin ilaa halkaa lagu sujuudaayo ay soo gaadhsiisan yihin marka alqaban waa shacru naabit cala aljabh waa timaha salaantaa lagu sujuudo ka soo baxa marka timaha qofka ka soo baxa jabhada halkaa uu ku sujuudo wejigay ka mid yihin lianna almuwaajahata taxsulu bih ay muwaajahada ku xaasilaysa qamamku markaa wuxuu ka yimi min ama shay idaa satarow waa tima dee wejigii qarinaaya uma alhilaaluna waa tala marka daruurta marka daruuriya wax la midi bishii ay qariyaan marka halkaasi wejiga ayay ka mid tahay timabaha ka soo baxaani halkaa lagu sujuudaa waxaana yidhaahdaan kolley de sida haalibka un bay tilmaamayaane waa sifo aan fiicnayn oo tilmaamta qofku waxyaabaha qaarkood inaanu ku wanaagsanayn oo ninkii xaaskiisa la dardaarmaya carbeed waa kii yidhi laa tankixi in faraqa allahu baynana aqama alwajhi waalqafa laysa bianzaca waa kula dardaarmayaa gabadhay hadduu ilaahayna kala kaxeeyo ha isku guursanin nin food shareer leh ama qadaad weynah timuux xaggaa qadaadka waxa weyna ka dhaadhacsayin qadaadweyne ugama jeedaan waxay dadka qaarkood u yaqaaniin waxaan uga jeedaa timihiisii baa qadaada ka dhaadhacsa kaa isku guursan buu yihi bakhayltinimo iyo fahamyaraan iyo fulaynimo iyo waxbaa lagu sheegaa ragga noocaasa waay wuxuu yidhi wakadaa sidaasoo kale wejigii waxaa ka mid a taxdiifu baa ka mid a ay mawdicu taxdiifi tifidda meesheedaa ka mida tifidda taxdiifku waa rifista timaa la rifo ama la tifo ayaa taxdiif la ydhahdaa marka mawdicu taxdiifku waa halkee mawdicu taxdiifku waxa weeye lafta ka soo horaysa cidaarka la idhahde ka soo horaysa dhegta iyo salxanta intaa udhaxaysa intaasaa la idhaahdaa mawdicu taxdiif marka mawdicu taxdiif maxaa loogu bixiyey ama timaha maxaa taxdiif loo yidhaahdaa waxaa loo yidhahda waa timo dadka qaarkood ay iska jaraan oo ashraafta iyo dumarka iyo baan jeclayn ba la idhi timahaas oo si aanu wejigoodu u yaraan ay timaha iska jaraan marka timahaasi meesha ay ku yaaliin wejigay ka mid tahay buuhi fil asaxi waayo dee caddaankii wejiga ayay la siman tahay cilladu waa taas muqaabilalasaxna isagaaba rajixi doonana weynoo sheegi doona la nascataani labadii salxanyood maya manaa labada salxanyood iyagu wejiga ka mid maaha wa humaa labada salxanyood bayaadaani waa laba caddaan oo yaktanifaani ku dhinac jira oo garbagashan annaasiyata foodda waayo waxay ku jiraan iyagu wareeggii madaxa ayay ku jiraan oo intii soo jeeda ee muwaajahada ay ku xaasilaysay waa ka baxsan yihin qultu waxaan idhi buuri nawowi saxaxa aljumhuuru jumhuurku waxay saxiix yeeleen anna mawdica ataxdiifi tifidda meesheedu min ara'si madaxa inay ka mid tahay wallaahu aclamu waayo litisaali ashacri bihi waayo timii baa la soo xidhiidhsan mar haddii halkaa timuhu ay soo gaadhsiisan yihiin sida haalibkaa dee madaxii bay ka mid tahay wejigii ka mid maaha dadka qaarkood ficilka ay sameeyaan oo ah inay dee halkaa timaha ka rifaan si halkaasi wejigooda ay uga mid noqotona dee meeshaasi weji ku noqon mayso ee wixii ilaahay ka dhigay bay tahay ilaahayna madax buu ka dhigay wayajibu waxaa waajiba buu yihi halkana wuxuu ka hadlayaa timihii markaa ku yaalay wejiga iyo axkaamta meedhistooda wayajibu waxaa waajiba qaslu kulli hudbin xirib kasta in la maydho ayaa waajiba wa xaajibin wa kulli xaajibin sunnayo kasta in la maydho ayaa waajiba sunnayaashii xawaajibtu wa cidaarin wayajibu waxaa waajiba gaslu kulli cidaarin hareed kaste in la maydho washaaribin wayajibu waxaa waajiba gaslu kulli shaaribin marka cidaarku waa maxay cidaarku waa waa lafta dhegta ka soo horaysa ee la siman baa cidaar la ydhaahdaa marka timaha halkaa ku yaalla in la maydhaa waajiba waayo dee meeshaasi waxa ay ka mid tahay wejiga ayay ka mid tahay oo waa mima taxsulu bihi lmuwaajaha waa hareedna waxaanu hi waa halka ninka amradka ee garhmalaytada ah halka garhku uu kaga bilaabmo weye halka u horaysa garhku inamada uu kaga dhigo weye sida aalibka waa kaa maxamed eega maxamed baa tusaalaha waay marka waa lafta timaa u horeeya garhku ay ka soo baxaan waa hareedkaas shaaribkuna waa timaha dibinta sare dusheeda ku yaal wakadin wayajib waxa waajiba gaslu khadin dhaban kasta in la maydho ama timaa ku yaallaan ama yaani koolin wa canfaqatin wayajibu waxa waajiba gaslu kulli canfaqatin caananuug kasta in la maydho caananuugtuna aana iga muuqata waa taa waa dibinta hoose timaha hoosteeda ku yaalla oo qofku marka uu hadhuubka afka geliyo waxa weeyaan waa mararka qaarkood de way la gashaa weel afballaadhanoo kale qofku hadduu wax ku cabbayo shacaran xagga tima ahaan in la maydhaa waajiba wa basharan iyo xagga jidh ahaanba oo haddii meeshaasi aanay tima ku oolin in la maydhaa waajibo dee wejigiiba meel aanay ka midin hadday tima ku yaallaanna in la maydho ayaa waajiba oo weliba maydhistaasi basharada iyo jidhka ay gaadho oo dushan u laga maydhi maayo timayowgan waayo waa linudrati kafaafati haadihi shucuur timayowgani waa kuwa had iyo jeer aale khafiifa timaa wejiga ku yaallaana mar hadday khafiif yihiin jidhka ka hooseeya in la maydho ayaa waajiba wa qiila waxa hi laa yajibu waajibi maayo baainu canfaqatin gaslu baaini canfaqatin cananuug xaggeeda hoose in la maydho cananuugtaasi oo kaiifatin mid fara badana sidii garhkoo kale ah waxay leeyihin haddii dee cananuugtu ay noqoto mid aada u weyn oo qofku marka uu dadka la fadhiyo diirkii ka hooseeya aan la arkahayn maydhisteedu waajib maaha hoosteeda in jidhka ka hooseeya in maydhista la gaadhsiiya dushan in laga maydhaabaa ku filan oo xukunkii garh ka yeelanaysaa bay leeyihin walixyatu buu yidhi garhkii in khafat hadday tahay mid yaroo khafiifa oo ka hudbin ay xiriboo kale tahay ka hudbin weeye a waa xiriboo kale oo in la maydhaaba waajiba dusheeda iyo hoosteedaba sidii xiribtaba loo maydhayo dusheeda iyo hoosteeda mar hadday khafiif tahay wailaa haddii kale wain lam takhifa haddaanay khafiif ahayn oo kaiifa ay tahay lixyadu mid badan falyaqsil ha maydho daahiraha ha maydho daahirkeeda ha maydho inteeda muuqata oo bimacnaa waajib maaha inuu maydho baatinkeeda markaa garhkii laba nooc buu noqonaya garh khafiifa badanaabana daabidkiisa waxay ka dhigaan oo garhka marka la wada fadhiyo qofka dee kaa soo horjeeda uu arkayo diirkii ka hooseeye uu arkayo oo dee bambanaan buu leeyahy ama waaba yar yahay oo ma asturayo haraggii ka hooseeyey nooca labaadna waa lixyatun kaiifa oo waa garhka timaha badanee dee jidhka ka hooseeye qarinaya ee aan la arkahayn markaa garhku hadduu khafiif yahay in daahirkiisa iyo baatinkiisaba la maydho ayaa waajib waayo dee wejigiibuu ka mid ilaah ina amray maydhistiisa maydhistiisina wax mashaqoo ku jirta ma laha oo kadeedii culays lagala kulmi maayo garhku hadduu yahay garh weyn oo cufan dusha sare in laga maydho ayuunbaa waajiba oo guntiis iyo diirka ka hooseeya in la maydhaa waajib maaha waayo arrinta noocaasa mashaqa ayaa ku jirta ilaahayna subxana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waa talabaade wuxuu bukhaari saxiixiisa ku wariyay min xadiidi cabdillahi bni cabaas in nebigu calayhi salaatu wasalaam harfa waaxida darsiimo qura oo biyo hal mar uu soo daray inuu wejigiisa uu ku maydhay wjnebigana alayh salaatu salaam garhkiisu wuu weynaa markaa darsiimo quri wejigiisa iyo garhka dulow hoos ma maydhi karto macnaheedu waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigii garhkiisii weynaa dusha ayuunbuu ka maydhay oo hoosta uma dhaadhicin wa fii qowlin buu yidhi markaa markuu leeyahy wailaa falyaqsil daahira waxaa soo gelaya garhka inta xadka ku jirta xadka wejiga ku jirta iyo inta ka baxsan xataa qofka hadduu garhkiisu aad u dheeriyo halkaa uu joogo waa inuu waxa weeyaan maydho garhkaa dushiisa waa inuu maydho wa fii qowlin buu yidhi qowl kale waxaa ku sugan laa yajibu waajib maha gaslu khaarijin ay gaslu lixyatin aw shacrin timaa maydhistood waajib ma aha timahaasoo khaarijin ka baxsan can ilwajhi can xaddi ilwajhi wejiga xadkiisii ka baxsan waxa weeyaan dee maxalulfardigii oo wejiga ah halkii maydhisteeda ay faralkahayd oo wejiga ayuu ka baxay laakiin sida alasaxu waa alwujuub waayo wejigii ayuu ka mid yahay lixusul muwaajahati bih haba dheeraada garhkuye qofku wuxuu dadka ku waajaha ayuu ka mid yahay ilahyna wuxuuhi faqsiluu wujuuhakum athaaliu buu yidhi rukunka saddexaad ee arkaanta weysada ka mid a gaslu yadayi labadiisa gacmood inuu maydho weeye maca mirfiqayn labadiisa suxulla iyadoo lala qabo ilaahay baa yidhi waaydiyakum ila almaraafiqi marka labada suxul inta la maydhaya ayay ka mid yihiin oo ilaada aayadda ku jirtaa maca ayay la macno tahay oo bimacnaa maca qur-aankana aayado kale macnaha ugu soo aroortayo wayasidkum quwatan ilaa quwatikum ay maca quwatikum iyo walaa taakulu amwaalahum ilaa amwaalikum iyo man ansaarii ila allah ay maca allah waxaana u daliila ilaadu halkan bimacnaa maca inay tahay xadiidka abi hurayre muslim saxiixiisa ku wariyey an nabiya hasla yadayhi xataa ashraxa fi lcadow nebigu calayhi salaatu wasalaam suxullada wuxuu ku daray inta uu maydhay si maydhista suxulka uu u dhammaystirana waxaaba maydhista ay la gashayba cududda xadiidkuna aayadda mubayin buu u caddaynaya u fasiraya fain quica haddii la jaro haddaba bacduhu ay bacdu maxalilwaajibi maxalilfardi maxalilfardigii haddii barhkii la jaro gacantii baa qofkii qayb laga jaray badhna wuu soo hadhay intii meedhisteedu ay faralka ahayd badh baa la jaray badhna waa soo hadhay wajaba waxa waajiba maa baqiya ay gaslu maa baqiya inta soo hadhay in la maydho waayo qaacidada qawaacidda shareecada ka mida waxay odhanaysaa almaysuur laa yasqud bilmacsuur qofka wixii lagu waajibiyey haddii waxaas uu yahay wax kala qaadmi karo dee barhkii uu ansaxayo inta u fududaatay waa inuu la yimaado oo intii u fududaatay ka dhici mayso inay qaar kale ku adkaadeen awgeed waana sida xadiidka nebigu uu tusiye saxiixinka ku jira idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum waxaan idin amro intaad awoodaan kala kaalaya aw min mirfaqihi aw quica ama waa la jaray min mirfaqihi baa laga jaray suxulkiisaa laga jaray faraasu cadmi lcadudi ay faaslu ra'si cadmi lcadudi cududda lafteeda madaxeeda maydhista la maydhaa waajibun waajib weeyi ama fa yajibu waxa waajibaya markaa marka suxulka laga jaray gacantiisii aslu ra'si cadmi lcadudi cududa lafteeda madaxeeda maydhista la maydha waajibaysa cala almashhuuri qowlka mashhuurka marka la qabto waayo maxalufardigii bay ka mid tahay waxaana arrintaasi dee faracay ka tahay mirfaqii aynu idhi maydhistiisu waa waajib ma lafta xaggan ka timaadabaa dhudhunka ma laftaasoo qurhaa mise waa laftaa iyo lafta cududda labadaa lafood halka ay ku kulmaan mid walba madaxeeda halkaa ayaa suxulkiiya miyaa haddii sidaa la yidhaahdo haddii dee qofkii laga jaro suxulkii oo laftii cududee xaggaa ka soo jeeday ay ku taallo dee madaxeeda inuu maydho ayaa waajiba waayo maxalulfardigii bay ka mid tao mirfaqii qayb ka mid oo meesha ku hadhay weeye waana sida raajix ah muqaabilulmashhuurna wuxuu farac ka yahay inuu mirfaqu yahay oo qura طarafu cadmi saacid laftaa dhudhunka darafkeeda xagga cududa waxa weeyaan soo xiga marka mar haddii taasi ay go'day maxalufardiga waxba kama hadhin ayuu leeyahy muqaabilulmashhuurku markaa maydhisi waajibi mayso wuxuu idhi aw fawqahu aw quica ama waa la jaray min fawqi lmirfaqi baa laga jaray suxulka oo meel ka sarraysa nudiba waxaa la sunneeyey xaaladda gaslu baaqi cadudihi cududiisa inta ka hadhay in uu maydho ayaa la sunneeyey manaa waajib maha waa sunna un waxaanay taa ku tacliin litawiil taxjiil bay idhaahdaan gacmo caddaantii suu qofku u dheeraysto oo xadiidkii dee mudrajka abay ku salaynayaan faman istaaca minkum an yuطila quratahu falyafcal yani wataxjiilahu ayaa meesha ku jirta waxaa kaloo ay ku cilayaan ama ku sababeeyaan lianlaa yakhluwa alcudw can ahaarati waa si aanay xubintii aanay dahaaro uga madhnaanoo dee qofkii gacantii waxbaa kaga yaala haddaanu gacantii meel ka midaba aanu maydhin dee gacan bilaa dahaara bay noqonaysaa bay dhahan haddii la yidhaahdo dee intii la yidhi maydhaba waa maqantahe maxaad u leedihin waa sunne maydhista intaa kale waxaan u leenahay bay leeyihiin waxay la mid tahay tii ay saxaabadu sameeyeen oo qofkii xajiyey ama cumraysta ee dee timaa xiiristoodu ay ku waajibtay haddaanu timaba lahayn saxaabadu waxay fatwoodeen inuu midida ama sikiinta inuu mariyo ama dee aaladii lagu xiiranaya inuu madaxiisa dul mariyo un isagoo timaba aan lahayn waayo wuxuu yidhi araabicu rukunka afraad musamaa masxin masixitaan wax lagu magacaabo wey oo libasharatin ay calaa basharati ra'sihi madaxiisa diirkiisa uu masaxo aw shacarin ama tima uu masaxo timahaasi oo fii xaddihi madaxa xadkiisa seerihiisa ku jira seeraha madaxa aan ka baxsanaynoo xaggana aan uga dhicin dhinacyada iyo xagga hore midnaba aan uga dhicin marka masixitaanka madaxa waa la isku waafaqay waajibnimadiisa ilahay baa amro yidhi wamsaxuu biru'uusikum waxaa kaloo la isku waafaqay madaxa in la wada masaxaa inay tahay sida afdalkae akmalka ah waxaase la ysku khilaafay hal yujziu masxu bacdi ra'si madaxa barhkii in la masaxaa ma gudaysa waana say culimmadu u badan yihin walow barhkaa gudaya qadarkiisa ha iskuba khilaafaanbe madhabkuna waxau yahay sida halkan uu ku qoray wax masixitaan la yidhaahn inuu ku sameeyo madaxiisa ama timaha xadka iyo seera madaxa ku jira wax ka mida un wax masxi lagu magacaabi karo waa inuu sameeyo fartaasoo qura hadduu qooyo oo hal tin oo ku jira xadkii madaxa sidaa u dulmariyo masxigu waa xaasila bay leeyihin ama diirka madaxa dee meel ka mida uun saas waxa weeyaanu u mariyo masxigu u xaasilay waayo waxay leeyihi ilahay wuxuuhi wamsaxuu biru'uusikum wamsaxuu waa ficil amar ficilkuna itlaaq buu faa'iideeya marka maa yuطlaqu calay ismu lmasxi baa kugu filan wax magacaa masxi qaadan kara ayaa kugu filan saxaabada rasuulkana waa ka sugnaatay madaxa bar ka mida inay masaxeen sida cabdilaahi bnu cumar iyo abu muusa alashcari labadaba waa ka sugnaatay ba'danna culimmada luqada qaarkood waa yidhaahdeen waa litabciid ba'dani oo waaba la goyn karaa wamsaxuu ru'uusakum baa la odhan karaa waqabaltu ra'sa alyatiimi ayuunbay la mid hadaad madaxiisii meel ka midun dhunkatay madaxiisii baan dhunkaday waad odhan kartaa wuxuu ihi walaa saxu sida saxiixnimada badani jawaasu asli maydhistiisu waa inay bannaan tahay madaxa in la maydhaa masxiga meeshiisii la geliyo waxa weeyaan maydhis waayo lianna algusla masxun wa ziyaada waa masixitaan iyo weliba dheeraad waxaa kaloo ay yidhaahdeen ujeeddada masxiga laga leeya waa maxay waa isaabatu shacari aw basharati ra'si bishayin min almaa waa in timihii madaxa ku yaalay ama madaxa diirkiisii wax biyo ka mida dee in lagu asiiboo la gaadhsiiyo wayaxsulu dalika bilqasl dee intaasina maydhista waa ku xaasilaysa muqaabil alasax waxaa weeye arrinkaasi ma ansaxay laannu laa yusamaa masxan masxi laguma magacaabay qasli baa kaa la idhahdaa ta kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ma samaynoo dee culamada qaarkood baaba yidhi waaba bidco wa wadcu lyadi buu yidhi wayaصixu buu ihi waxa ansaxaya wadculyadi gacantii in la duldhigo walaصaxu waa jawaasu haslihi walaصaxu wadculyadi weeye gacantii dhigisteedu inay bannaan tahay yani cala ra'si la dhigo bilaa madin iyadoon la jiidinba gacantii haddii madaxii saasun uu duldhigo intaasina waa masxu ra'siga waa ugu filan tahay buu leeyahy waayo maqsuudkaa wuxuu yahay in gacantoo qoyaan lihi madaxay gaadho waanay gaadhay muqaabilul asaxna waxa weeye maya taa masxi lama odhanayo ee waa duldhigis oo masxigu waa imraarulyad cala almamsuux waa in gacantii la dul mariyo wixii la masaxayay alkhaamisu buu uhi ghaslu rijlayi waa labadiisa lugood inuu maydho waa rukunkii shanaad maca kacabayhi labadiisa kuraamood iyadoo lala qabo kuraamu inta la maydhayaabay ku jiraan arjulakum ila kacbayn xadiikii abi hureyre ayaa u daliila asla rijlahu xataa ashraca fi saaq nabigu alayh salatu salaam lugtiisiibuu maydhay ilaa dee quraantii uu maydhayoo dhudhunkiiba maydhistu ay gashay asaadisu buu ihi rukunka lixaad tartiibuhu weysadii waa in la tartiibiyo haakadaa saa loo soo sheegay waa in loo tartiibiyo oo wejiga maydhistiisu ay horayso gacmaha maydhistoodu ay ku xigto masixitaanka madaxu uu ku xigo oo maydhista luguhu ay ku xigaan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam lam yatawada ilaa murataban weyse saa u tartiibsan mooyaane weyse kale lagama hayo xadiidka cumaane markaa tilmaamaya kala horaysiintuna waa daciif ta kale ilaahay subxaana watacaala mid la masaxayu laba la maydhiyo kala dhexgeliy gacmihii oo la maydhiyo lugihii oo la maydhiyo madaxii oo la masaxayo kala dhexgeliy carabina laba shay oo isku mid ah ma kala geysa ilaa liqarad ujeeddo awgeed mooyaane ujeeddo kaloo halkan hadda ka muuqato oo aan ahayn tartiibtu inay waajib tahayna ma jirto falow iqhtasala buu ihi hadduu maydho wuxuu sheegayaa markaa tartiibtii laba nooc wey tartiib waxa weeyaan xaqiiqiya xubnibuu de midba mar maydho see u kala horreeyeen buu u kala maydhay waxaa jirta tartiib taqdiiriya ka soo qaadisa xaqiiqatan wuxuu kala horraysiiyey ma jirto laakiin waxaa la qadaraya laga soo qaadayaa maydhistu inay kala horraysay falow iqhtasala buu idhi hadduu maydho muxditun midu weyse jabsan xada asqara mid ku sifaysan ayaa maydhay falaa saxu buu idhi sidaa saxiixnimada badani annahu arrinku wuxuu yahay in amkana hadday suurtowdo taqdiiru tartiibin tartiibu xubnihii tartiibiye in la qadaro oo inay dhacday laga soo qaada hadday suurtowdo oo maxay ku suurtoobaysaa wadaalika kaasi yumkinu wuxuu ku suurtoobayaa bian khatasa inuu biyihii dhex quusay oo uu dhex galay oo wamakaha markuu quusayna uu ku nagaaday yacnaa saxa tartiibkii wuu ansaxayaa weysadiisu waa ansaxaysaa tartiibtii waa xaail xaqiiqatan yaana xaasiline taqdiirahaan bay xaail u tahy oo qofkani biyihii markuu dee wada dhex galay wejigii maydhan gacmihii maydhme madaxii maydhan lugihii maydhme xaqiiqatan umay kala horrayna mar hadduu xoogay ku jiray dee inuu wejigii hormaydhmay oo gacmihii ku xigeen oo madaxii ku xigeen oo lugihii ku xigeen ayaa laga soo qaadaya taqdiirta noocaasina waa shay mumkina weeye tartiibtii waa xaail ilaa haddii kale ay in lam yakun taqdiiru tartiib haddii tartiib in la qadaraa aanay suurtoobin oo bimacnaa biyii kumuu dhex nagaanba saasunbuu u dhex galayo sida irbadda intuu saas u dhexgeliyo markiiba ka soo dhex booday falaa buu ihi ay falaa yasixu weysadii ansixi mayso oo maxaanay u ansaxayn lifuqdaani tartiib tartiibtii arkaanta ka mid ahayd baa maqan oo xaqiiqatanna umay xaasilin taqdiiranna umay xaasilin bultu waxay idhi nawi alasaxu sida saxiixnimada badan asixatu weeye waa inay weysadaasi ansaxayso bilaa mugti nagaashan la'aanti wallaahu aclamu waayo wuxuu yidhi xataa isagoon ku nagaan mar hadduu dhex galay tartiibtii waa la qadari karaa waa laga soo qaadi karaa inay dhacday oo mar hadduu sidaa u dhex galay yuqadaru tartiib fi laxadaat laiifa ilbiriqsiyo aad u yar inay tartiibtii dhacday waa wax la qadari karo o laga soo qaadi karo marka inuu ku nagaadaa waxa weeyaan shardi maaha buu leeyahy taqdiiru tartiib tartiib shardi maaha wuxuu yidhi wasunanu halkaa faralladii baa ku dhammaaday arkaantii sunnayaashii waa alan ka gudagalay wasunanu kaiiratun bay ka dhigantahi inu yihi sunnayaashiisu way badan yihin walmadkuuru huna inta halkan lagu sheegayna asiwaaku weeye waayo dee sunnayaashii weysadoo dhan alan kuma wada xusin walihaada baynu sidaa u dhin sunnayaashiisu asiwaaku cadayasha weeye waa in la cadaydo waayo nabiga calayh salaatu wasalaam lowlaa ana shuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak cinda kulli salaa cinda kulli wuduu cardan gudub loo cadaydo balladh yani sida ilkii loo cadayo dhar aan loo cadayn وxadيiث baa naahiya abu daud wariyo xadيiث mursla weeye min marasili caطاء بn abi رabax ida staktum fastaku carضan waxa kaloo aan shaydaankaasa u cadayda meel ay ku arkeen isagoo cadayanay mooyaane mar haddaanu ilahay inay noo sheegin nebiguna alayه الsalatu waslam ay noo sheegin dee war layska yidhi un laakiin xagga caafimaadka ciridka iyo ilkaha ayaa arrintaasi u roontay carabku isagu kuma jirooo isaga balladh loo cadayi maayo oo dee waabay adkaanaysaaba isaga dharar baa loo cadayaya waana sida nebigu calayh salatu wasalaam carabkiisa u cadayi jiray bikulli khashinin buu yidhi wayaxsulu waa xaasilaya siwaaku cadayashadu waxay ku xaasilaysaa bikulli khashinin mid kastoo adag bay ku xaasilaysaa waayo dee maqsuudku waxa weeyaan afki in la nadiifiyo nadiifintana waa ku xaasilaysaa wixii marka aan dhib lahayn baa loo jeeda waxaase u fiican qoryaha laga goosto dee geedka cadayga la yidhaahdo axaadiid ku soo aroortay oo dhiiri gelinaysa waa jirtaa laakiin may ansixin laakiin nebigu calayh salaatu wasalaam waa ku cadayan jiray faa'iidooyin badanna waa loo sheego xataa dhakhaatiirtu aaday u ammaaneen laa isbicihi ay laa yaxsulu siwaak cadayasha ku xaasili mayso biisbicihi fartiisa oo haddii fartiisiioo ku taalla waxa weeyaan afka marmariyo cadayasha taa ku xaasili maysa fila sax waayo taa cadayasho looma yaqaano fartu afka iska gelgeliya baa la odhanaya waa haddii fartii ay ku taallo haddiise fartii ay ka go'an tahay oo fartii baa laga jaray siu waar fartaydaan cadayasho kusii macasalaameeye intaan la aasina ii dhiiba wuu iskaga cadayday way ansaxaysaa bay leeyihin muqaabil ilasaxna waxa weeye in fartiisa xataa haddii uu ku cadaydo ay ansaxayso dee fartiisu wixii afka ku yaallay waa ka jaraysa maqsuudka waa ku xaasilaya waana sida uu doortay nawowi laftiisu xagga daliil ahaan kitaabkiisa waxa weeyaan majmuuca sharx lmuhadab markuu leeya isbicihi damiirkaasi dee waa qaydo wuxuu meesha ka saarayaa far cid kale hadduu ku cadaydo islaamtii buu hi farta ii dhiib aan ku cadayde deetana farteediibuu ku cadayday taasiyadu qaطcan waa ka gudaysaa bay yidhahdeen cadayashadii waa u gelaysa waayo cadayasho waa lagu sheegi karaa qofka waxaa la odhanaya waroo maxay qofkan qofka kale farihiisa ku cadayanaya laakiin qof fartiisii afka gelgelinay u cadayanaya la odhan maayo wa yusanu buuhi waa la sunneeyaa cadayashadii lisalaati liajli salaati baa loo sunneeya xataa haddaanu qofka afkiisu wax isbedela lahayn iyo wasakh toona mar hadduu tukanay inuu cadayda waa sunne oo nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam lowlaa nashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak cinda kulli salaatin xadiidka bukhaariy muslim ba ay wariyeen waaye wa tagayuri اlfami wayusanu waa la sunneeyaa cadayashadii litagayuri اlfami afka isbedelisteeda awgee isbedelistiisa awgeena waa loo sunneeyaa ama hurda isla bedelo ama hadal ama aamus waayo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxu uhi asiwaaku maطharatun lilfami mardaatun lirabi buu uhi nebigu calayh salaatu wasalaam halkan markaa labadaasi arimood unbuu sheegay mualifku in cadayga loo sunneeyo salaadii iyo afkoo isbedelay hadduu u jeedo labadan mooyaane wax kaleba inaan loo sunnayn ee taasi sax maaha waxyaabo kaloo loo sunneeyaba axaadiida ku soo arooray haddii waxa weeyaan uu u jeedo labadan cadayga waa loo sunneeyey si markaa mu'akada oo kuwa kale loo sunneeyey kuwani waa ka adag yihiin iyaduna sax maaha oo xaaladaha cadayashadu ay muakad noqotaa inta waa ka badanta almuhim yusanu siwaaku fii kulli xiinin wakti kasta cadayashadu sideeday sunno isaga tahay oo ilaahay baaba jecel sidaa nebigu calayh salaatu wasalaam uu sheegay meelahay muakadka tay labadani waa ka mid waxaa kaloo ka mida markuu doonayo qur-aan inuu akhriyo waxaa ka mida markay ilkihiisu casuus ay yeeshaan markuu guriga gelayo nebigu wuxuu ku bilaabi jiray cadayashu markuu hurdada ka soo kaco kaana idaa qaama min alleyl yashuu sufaahu bisiwaak walaa yukrahu lama karha buu ihi alistihaaku cadayashadii ay liaxadin axadna looma karo ilaa lisaa'imi kii soomanaa mooyaane bacda zawaali zawaal dabadi wakhtiga duurku markuu soo galo yacnaa wixii ka dambeeya ayuunbaa qofkii soomanaa cadayashadu ay makruuh u tahay marka xadiidka masalada ku cad ee tilmaamaya gelinka hore in la cado gelinka dambe aan la cado xadiis daciifa weeye waxaa kale u daliishadeen xadiidka saxiixa ee lakhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmiski bukhaariya muslim ba ay wariyeen waxay leeyihiin dee khaluufka waa wax wanaagsanoo ilaahay u jeceliye marka cadayashadii way suulinaysaa waana raad cibaado ka dhashay dee raadka cibaadadana in la suuliyaa waa makruuh oo dee qofkii shahiidkaaba waa taan dhiiggii laga maydhahayne ee lagu aasayo sidaasay yidhaahdeen ayib waxaana waxaanay arrintaasi ugu qaydeen bacda zawaal waxay leeyihiin waa isbeddelka qofka soomaali afkiisa ku samaysma zawaalka wixii ka horeeya wakhtiga duurka wixii ka horeeya dee raashinkii caloosha ku jira uu ku casheeyey ama uu ku suxuurtay buu ka dhashay ka caloosha madhnaanteeda ka dhalanaya waa ka bacda zawaalka bilaabmaya bay yidhahdeen arrintanina wallaahu aclam sax maaha sida saxda waxa weeye qofku waa iska cadayan karaa hadduu sooman yahay gelin hore iyo gelin dambaba ilaahayna wuxuu jecel yahay waa madhnaanta qofka calooshiisu ay madhantahy ilaahay daraaddi ay u madhantay wasakda afka ku samaysanta maaha wuxuu ilaahay jecel yahay ta kale bacda zawaalkan ay ku qaydeen dee ishkaal weyn baa lagu soo aroorin kara waxaa la odhan karaa haddii qabla zawaal ka warrama qofku uu yeesho oo qofkii ma cashaynoo ma suxuuran khuluufkiibuu khaluufkii khuluufkiibuu yeeshay qabla zawaal dee madhabkii nowcanihiisu wuxuu noqonayaa inaanay makruuh ahayn cadayashadiisu wixii aad ku sababayseenna waa xaasil calaa kulli xaal sida markaa sawaabkii waa sidaas alimaamu nawwi raximah llahu tacaala xagga daliil ahaan sidaasuu doortay in muطlaqan arrintaasi aanay makruuh ahayn inahu lmukhtaaru buu hi kitaabkiisa majmuuca sharxumuhadabka waa kitaab dahaba weeye kitaabkaasi watasmiyatu baa ka mida sunnayaashii waysada in waxa weeyaan bismi illaahi la yidhaahdo awalow ay fii awalihi bilowgiisa fii awal wuduu oo xadiidka ku soo aroora ee laa wudua liman lam yadkur isma allah waa xadii daciifa xadiidkaasi duruqdiisuna duruq hayru maxfuuda oo munkara ama shaada iyo qaar dacfigooda uu daran yahay bay isugu jiraan wax isxoogeyn kara maaha marka culimada xadiidka daciifisday adilada guud bay markaa u daliishadeen fain taraka buu hi hadduu ka tago tasmiyadii bilowga weysada fa fii anaa'ihi fa yusami bismi illaahi buu odhanaya fii anaa'i weysada dhexdeeda wixii ka tegey buu dee ka daba tegaya ama camdan marka hore ha uga tago ama ilow awgii ha uga tago dee cuntadiina waa uga qiyaas qaadanaya wa qaslu kafayhi baa sunnayaashii ka mida labadiisa cukur inuu maydho oo xaadiia weysadii nebiga sifaynaysa xadiiu cumaan iyo xadiiu cabdilaahi ibnu zaydi waata ku jirta fain lam yatayaqan buu hi haddaanu yaqiinsan duhurahumaa labada kaf daahirnimadooda kuriha waxaa la karaa qamsuhumaa buusintooda filinaa weelkii la dhex quusiiyo ama la dhexgeliyo qabla haslihimaa intaan la maydhin oo nebigu wuxu hi istayqada axadukum min nawmi falaa yaqmis yadahu filinaa xataa yaqsilaha midkiin markuu hurdada ka kaco gacantiisa yaan weelka dhexgelin ilaa uu maydho maxaa lagu sabay fa innahu laa yadri ayna baatat yaduhu waayo garan maya gacantiisu xalay halkii u hoyatay in najaaso taabatiyo in kale marka maxaa loo odhan waayey maydhistaasi waa waajib waxaa loo odhan waayey dee najaasaan meeshii aan lagu hubin haddii najaaso laguhubo maydhistu waajib bay noqon lahay waa tawahum najaasa najaasadiina dee tawahum iyo shaki iyo ismoodsiin yanaa maydhisteedu kuma waajibayso walmadmadatu baa ka mida sunnayaashii weysada luqluqashadii nebiga calayh salaatu wasalaam luqluqan jiray walistinshaaqu baa ka mida sandaarsigii in biyo sanka la geliyo oo kadibna istinhaar la sameeyo dee la soo celiyo marka madmadada iyada wax amara oo nebiga ka ansaxo ku soo arooray ma jiro istinshaaqa axaadiid amraysaa ku soo aroor idaa tawada'a axadukum falyajcal fii anfihi maaan uma liyastanfir walihaadaba culimmada qaarkood ay yidhaahdeen istinshaaqu waa waajib madmadaduna waa mustaxab ama waa sunne weeye walabharu buu yidhi qowlka adharkii waxay anna faslahumaa waa in kala qaadistoodu afdalu ay wanaagsan tahay yani madmuud iyo istinshaaq in la kala qaado ayaa afdala buu leeyahy yani midba mar loo qaado mar inta la qaado lagu luqluqdo mar la qaado kale oo lagu sandaarsado oo hal maroo la soo qaaday aan laga dhaxaysin luqluqashadiiyo sandaarsiga waaya axaadiidka ku soo aroortay in la kala qaado waa axaadiid daciifa weeye sidaa ibnu lqayim uu kuhaa kitaabka zaadka kadalika alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala fi lmajmuuc axaadiida saxiixina waxay tusinaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu kala qaadin oo uu jamciyey xadiiu cali baa ka mida uma yumadmidu uma madmada wastanara alaaa yumadmid wayastaniru min alkafi aladii yaahudu minhu lma abu daawud baa wariyey xadiidka cabdulaahi bnu zaydna famadmada wastanshaqa min kafin waaxidin yafcalu dalika alaaan hal darsiimuu ka luqluqday kana sandaarsaday uma buu idhi intaa dabadeealasaxu kaa dabadee alasaxu sida saxiixnimada badan marka la qabto qowlka faslinta kala qaadista labadaa la kala qaado in sidee loo kala qaadaabaa u wanaagsan waxa u saxiixnimo badan in loo kala qaado sidan yumadmidu waa luqluqanaya bikarfatin darsiimuu ku luqluqanayaa alaaan saddex jeer uma dabeetana yastanshiqu waa sandaarsanaya biukhraa mid kale alaaan saddex jeer wa yubaaliqu waa ku xeel dheeraanayaa macnaa sidan wuxuu uga jeedaa waa inaanu xubintii labaad u gudbin isagoon tii hore ka bogan oon dhammaystirin saasay ansax ku noqotay buu leeyihi laakiin kala qaadistaabaan sugnaanba wa yubaaliqu waa ku xeel dheeraanayaa fiihimaa luqluqashadii sandaarsiga hayru saa'imi kii soomanaa kaaan ahayn oo xadiidkii dee laqiid ibnu sabira ayaa u daliila ee nebigu uhi wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima tirmidiya baa wariyey qultu waxaan idhi buu idhi alabharu sida adharkii tafdiiluljamci weeye waa isugeyntii laysu geeye luqluqashadii sandaarsigii fadilisteeda bialaai qurafin laysugu geeyo saddex darsiimo sida afdalku waa sidaa inuu soo daro oo oo uu ka luqluqdo darsiimada kana sandaarsado haddana mar labaad sidaa u yeelo haddana mar saddexaad sidaa u yeelo yumadmidu waa luqluqanaya min kullin ay min kulli karfatin darsiimo kasta waa ka luqluqanaya uma dabeetana yastanshiqu waa sandaarsanaya min kulli karfatin wallahu aclamu waana sida axaadiidu ay tusisay alimaamu annawowi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhaahdaa axaadiid markaa saxiixa oo aan mucaaridna lahayn yacnaa wax saxiix oo ka hor yimi ayaad sidaa tilmaantay wa taliiu lhasli baa ka mida sunnayaashii maydhistii in la saddexeeyo walmasxi iyo masixitaankii madaxa la masaxayey yacnaa waa bilijmaac xubnihii la maydhayo in saddex jeer midiiba la maydho mar baa ku filan labana waa ku filan yihiin saddexna waa la gaadhsiin karaa kayfiyada afraadna waa jirtaayo ah in xubnaa la kala duwo oo haddaad doonaysa wejiga hal mar baad maydhaysa gacmahana labaad maydhaysa lugahana saddex baad maydhaysa haddaad doontana waad isweydaarinaysa taana nebigu calayh salaatu wasalaam waa sameeyey masixitaanka madaxa xadiidka abi daawuuda ku soo arooray inuu saddex jeer nebigu masaxay waa xadiid daciifa axaadiida saxiixa oo dhami waxay tilmaamaysaa mara waaxida nebigu calayh salatu wasalaam inuu ansaxay wa yaahudu waa qaadanayaa buuhi ashaaku qofkii shakisana shakiyey bilyaqiini buu qaadanaya oo wuxuu ka shakiyey inuu weyse qabo inuu weysaystay buu ka shakiyey xadana waa isku hubay ku hubay buu qaadanaya weyseqab buu isku hubayoo weysadii inay jabtay buu ka shakiyey wuxuu qaadanaya wixii uu hubay oo weysada ah alyaqiinu laa yazuulu ay laa yartaficu xukmu bishak wixii la hubay xukumkiisu shaki meesha kagama baxo ana sida axaadiidu ay tilmaantay asalkii baa lagu baaqi ahaanay lasu baqaau maa kaana calaa maa kaan wamasxu kulli ra'sihi buu yidhi wayusanu waxaa la sunneeyaa sunnayaashii ka mid a masxu kulli ra'sihi madaxiisoo dhan in wada masaxo yacnaa khuruuja min alkhilaaf bay dhahaan deen war sida axaadiidu ay tusisayba nabigu calayhi salatu wasalaam madaxoo dhan buu wada masaxay uma dabeetana uduneey labadiisa dhagood inuu masaxo fain casura hadday adkaato rafculcimaamati cimaamada koryeelisteed cimaamad baa u xidhanoo cimaamaddii inuu iska dulqaadaabaa ku adkaatay kamala waa dhammaystirayaa almasxa masxigii bilmasxi buu ku dhammaystirayaa masixitaan calayhaa cimaamadda dusheeda oo masaxo marka halkan wuxuu tilmaamay haddii cimaamadda inuu iska qaado ay ku adkaato inuu madaxa wax ka mida masaxayo inta kale cimaamadda ku dhammaystirayo marka dee hadalkiisan daahirkiis waxa weeye haddii cimaamadii uu qunyar iska qaadi karo inaanu dusheeda masaxahaynba aan masxigii ku dhammaystirahayn waxaanu arrintaa ku raacay muxararka laakiin kitaabkiisa alrawda nawowi taa waa ku khilaafo wuxuu sheegay haddii xataa cimaamadii uu iska qaadi karo laakiin aanu doonahayn inuu iska qaado inay u bannaan tahay inuu masaxo dee in masxigii waajibka ku xaasilo oo madaxii ka mida si sunnihii ugu dhammaystirmo xaaladdii akmalkaaid u gaadhana inta kalena cimaamada dusheeda uu mariyo saas ayuu sheegay waana sida waxa weeyaan axaadiiu ay tilmaamayso nebiga calayh salatu slam inay ku adkaatay dee lama sheegin nebigu masaxa calaa cimaamatihi wa khufayh xadiidkii muqiire waxaa ku sugnayd inuu masax calaa naasiyatihi wa cala alcimaama fooduu masaxay intii kale cimaamada dusheedu masaxay waxaanu ka mid ah adilada u daliishadaan madaxa barhkii masixitaankiisu qofka inuu ku filan yahay masale kalea meesha ku jirto uu tilmaamay uu ishaarayo masaladaasi waxa weeye annahu laa budda min masxi shayin min alra's haddii xataa cimaamad uu xidhan yahay cimaamadda oo qura kuma kaaftoomi kara masixitaankeeda madaxa wax ka mida inuu masaxo waa laga maarmaan waxaana taa uu ku ishaaray hadalkan uu yihi kamala bilmasxi calayha manaa madaxii wax ka mida oo waajibkii uu kaga dhaco ayuu masaxay inta hadhayna masixitaan cimaamada dusheeda uu masaxaabuu ku dhammaystiraya waana sida jumhuurtu ay qabaan sida saxdiina waxa ay tahay waana sida maxamed ibn nasr ilmarwasi uu ku tegey annahu yajuusu likhtisaaru cala alcimaama inuu cimaamada dusheeda masaxo oo qura ayaa ku filan waxaana u daliila axaadiia bukhaari wariya sida xadiidkii camr ibnu umaya ana nabiya masaxa calaa cimaamatihi wa khufay madaxa in ka mida inuu masaxay lama sheegin waxay yidhaahdaan meeshay ku idmaarsan tahayoo yanaa madaxa qayb ka miduu masaxay baa meesha ku qarsoon dee asalku waa cadam lidmaar waa inaan meesha waxba ku qarsoonayn waxbana aan la qadarin waxa kaloo ay yidhaahdeen ilaahay wuxu uhi wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinnii masaxa dee qofka cimaamadun dusha ka masaxay dee madaxiisi muu masixinoo aayadda kumuu dhaqmin taana waxaa lagaga jawaaboo la yidhi wamsaxuu biru'uusikum macnaheedu waxa weeye madaxa laftiisii in la masaxo madaxa laftiisii in la masaxo ama xaa'il ka sokeeya macnaha aayaddu waa sidaa waxaana taa u daliilada inuu timihii oo madaxii aan ahayn oo ka sokeeyaba uu masixi karo waajib maaha dee inuu masxiga timaha dhaafiyo oo diirka ka hooseeya uu gaadhsiiyo markaa timahaas ayuunbay cimaamaduna la midtay wa takhliilu lixyati baa sunnayaashii waysada ka mida garhkiisii inuu faraha kala dhex geliyo lixyadii alkathati ee ahayd mid timo badan oo waa lixyadii dee dusha uu laga maydhaayay fariiho qoyan in la dhexgeliyaana waa sunna sida nebigu calayh salatu salaam uu sameeyey wa asaabicihi ee wa takhliilu asaabicihi inuu farihiisa kuwa luga iyo kuwa gacmaaba faraha kale kala dhexgeliyo ayaa sunno ah oo amar baaba ku soo aroora nebigu wuxu uhi fakhallil bayna asaabici yadayka wa rijlayka sida tirmidi wariya min xadiidi ibni cabbaas haddana jumhuurtu waxay u yidhahdeen arrintaas sunnayaashay ku jirtaa oo farallada kuma jirto leanna maqsuudka takhliilka laga leeyahy waa in faraha dhexdooda biyuhu ay gaadhaan marka iyadoon takhliilba aan la samayn farihiiba aan far kale la kala dhex gelin haddii biyuhu dhexdoodii ay gaadhaan dee maqsuudkii wuu xaasilay haddii aanay takhliil la'aantii gaadhahayna ilaa faraha la kala dhexgeliya aanay gaadhahayna dee lugtii in la maydho meel waloo ka mida waa waajibe in la kala dhexgeliya markaa waajib bay noqonaysaa si maqsuudkii loo gaadho wa taqdiimulyamiini baa ka mida sunnayaashii in midigta la horaysiiyo wixii bimacnaa laba xubnood lahaa oo tusaalahaan gacmii inta midig la horaysiiyo lugiina inta midig la horaysiiyo wixii iyagu aan yemiin iyo yasaar aan kala lahayn hal mar unbaa la wada maydhaya sida waxa weeyaan tusaale ahaan labadii dhaban iyo labadii dhagood iyo waxyaabahaasi haddii uu gacan qura leeyihi unbay idhaahdaan waxaa sunna ah inuu gacantaa qura dhinaca midigu ka horaysiya dhabanka midig tusaalaha inuu ka horaysiya waayo marka in gacanta midig la hormaydho waa sunna haddii ta bidix la hormaydho waysadii way ansaxaysa haddii lugta bidix la hormaydhona waysadii way ansaxaysa sidii afdalkahaydee sunno ahayd ayuunbaa laga tegey waxaana arrinkaasi u daliila ilaahay subxana wa tacala labada gacmood iyo labada lugoodba xubin quru iskaga dhigay wa aydiyakum muu kala qaadin labadii gacmood wa aydiyakum ila almaraafiq labadii lugoodna ilaahay muu kala qaadin wuxuu ihi waa arjulakum marka xubin qura ayay iskaga dhigeen xubinta qurana haddii midig lagaga bilaabo iyo haddii bidix lagaga bilaabo dee waa waa waysadii way ansaxaysa haddaad wejiga xagga midig ka bilo haddaad bidix ka bilowda waa ansaxaysa masxu raasigiina sidaas oo kale waxaa kaloo arrintaasi u daliila cali bn abi aalib waxaa ka ansaxday sida daaraqudni uu wariyo bimajmuuci turuqihi sanad xasana leh inuu yidhi maa ubaali biyamiini badatu am bishimaali u aabban yeeli maa inan midigta ku bilaabo inan bidixa ku bilaabo cid saxaabada ka midoo arrintaa ku khilaaftayna lama hayo ishkaalku wuxuu yahay uun xadiidka abi hurayre ee axmed iyo abu daawud iyo ay wariyeen odha idaa labistum waidaa tawada'tum fabda'uu bimayaaminikum haddaad dhar xidhanaysaan iyo haddaad weysaysanaysaaanba midigta ku bilaaba amarkaas miyaanu waajibin tusin ahayn waajibin tusin maayo maxaa waajibin lagaga leexshay waxa lagaga leexshay meesha waxaa halkan la xidhiidhiya dharkii iyo weysadii waxaana laysku waafaqsay oo ijmaac ku sugnaaday dharka in midigta lagu horaysiiya inaanay waajib ahayn ee markaa weysadiina iyaduna la mid bay noqonaysaa iyo adilada kale ee hore aynu u sheegnay ee aayaddu ay ka mid tahay iyo cali bin abi aalib aarkiisa cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna aan loo ogeyn kuwaasaa amarkan wujuubkii ka sarfiyey waayo laakiin imaamu shaafici kitaabkiisa alum wuxuu nasgareeyey inay makruuh tahay in bidixda lagu horeeya makruuh inay tahay wa iaalatu urati waxaa kaloo intaa ku daraya culimada qaar ijmaacba bay soo rareen inay sunno un tahay taqdiimu lyamiin ibnulmundir baa ka mida wakadalika annawowi wa iaalatu quratihi sunnayaashii waxaa ka mida quradiisa inuu dheereeyo wixii weji caddaanta sababu noqonayayo wejiga maydhistiisa inuu ku xeel dheeraado wa taxjiilihiina inuu dheereeyo luga caddaanta iyo gacmo caddaanta wixii sababu noqonayey oo maydhistooda inuu dhammaystiraa inuu iyadana dheeraysto marka wuxuu uga jeeda itaalat lqura inuu wejigii wada maydho oo weliba dee madaxii wax uu ka galo oo xaggana dee cunaha iyo uu soo gaadhsiiya maydhistii saasay uga jeedaan taxjiilkana waxay uga jeedaan in gacantii uu maydho ilaa cududda ama ilaa garabkaba deba u gaadhsiiyo sidaasoo kale lugtii inuu maydho ilaa dhudhunka ama dee ilaa jilibkaba inuu kaxeeyo arintaana waxay u daliishanaya xadiidkii abu hurayre ina ummatii yudcawna ywma alqiyaamati quran muxajaliin min ahaari lwuduc faman istaaaca minkum an yuiila quratahu falyafcal intaasay u daliishanayaan kaydinka mida awooda weji caddaanta inuu dheeraysto ha dheeraysto laakiin sida sawaabkii waxay tahay laa yujaawazu bilgusli maxala alfard ila biqasdi istiicaabihi maydhista intaa ilaahay maydhisteeda u faral yeelay lama dhaafinayo haddii dhaafistu ay ka dhalatay qasdin loo qastiyey in maydhisteeda la dhammaystiro dhibaato ma laha taas waata nebigaba ka xaasishay fahasala yaddahu xataa ashraca fi lcad cududda inuu maydhaa maqsuud uma ahayn laakiin gacanta intii maydhisteedu ay waajibka ahayd dhammaystirkeediibuu u qastiyo taasaa halkaa la gashay lugtana sidaasoo kale waayo xadiidkanay daliishanayaan faman istaaaca minkum an yuiila quratahu falyafcal horta intaasi waa mudraj xadiidka saxaabo badan baa nebiga ka soo wariyey oo abu hurayre la wariyey xadiidka abu hurayre unbay ku taalla abu hurayre dad badan baa ka wariyey nucaym mooyaane cid kaloo intaa sheegtay ma jirto nucaymna araawi canhu uu ka shakiyey oo bishaki buu ku wariyey inay intaasi xadiidka nebiga ka mid tahay iyo ee inay tahay min kalaami abi hurayra ama min kalaami nucaym waa ka shaki ta kale itaalat lqura suurtagalba maaha oo wejiga meedhistiisii baa la dheeraynaya dee wejigu xad buu leeyahy haddii xadkiisii laga baxo meesha la maydhayo dee weji lama idhaahdo madax maydhis bay noqonaysaa iyo qoor maydhis iyo cuna maydhis bay noqonaysaa ta kale waxaa ka dhalanaysa taa tadaakhul alacdaa xubnihii inay isgudagalaan ilaahayna wuu kala qaada wuxu uhi fakhsiluu wujuuhakum wejigiibuu halkaa dhigay wa aydiyakum waa gacmihii wamsaxuu biru'uusikum waa madaxii wa arjulakum marka haddii la yidhaahdo waxa weeyaan itaalaa la samaynaya dee meeshii ilaahay uu yidhi maydha meel aan in la maydho oo meeshii la yidhi maydha lagu daro oo magaceedii la siiya ayaa ka dhalanaysa walihaada maxalulfardiga sida saxdaa lama dhaafayo ilaa biqasdi istiicaabihi inuu qasdigu yahay in isaga meydhistiisa la wada dhammaystiro oo la kaamil yeelo mooyaane waay walmuwaalaatu baa ka mida buuhi sunnayaashii xidhiidhintii in la xidhiidhiyo muwaalaadku waa tataabuc waa in xubnaha meydhistoodii ay isdaba gasho oo aan wakhti loo dhaxaysiin daabidkiisana markaa waa isku khilaafaano qaar waxay idhaahdaan waa inaan xubinta meydhisteeda dib loo dhigin ilaa tii ka horraysay ee ku soo xigtay kuwa ka sii horreeya iska daa tii ka horraysay ee ku soo xigtay ilaa ay ka qalalayso marka jawiguu muctadil yahay qofkana xaaladiisu ay caaditay ila hadduu xumadaysa iyo xumaddaa leefaysa markiiba qoyaankii qaarna waxay idhaahdaan oo weji kale uu leeyahy maye arrintaasi wax daliilo uma hayno taxdiidka noocaase waxaanu samayn waxaynu ka dhigaynaa taxdiidka curfigaynu u celinayna oo waa inaan muddo curfi ahaan dheeri aanay u dhaxayn maydhistii labada xubnood waa ujabaha buuri muwaalaadka wuu waajibiyey shaafici waa ujabaha waxaa waajibiyey muwaalaadka waa ujabaha waa waajibiyey muwaalaadka alqadiimu qowlka qadiimka ee shaafici waa waajibiyey marka axaadiia daahirkeedu uu yahay muwaalaadku inuu waajibiyo xadii daciifa weeye sida kutubta axaadiid alaxkaamka aynu ku sheegnay sida xadiidkii nebigu ninka uu ku arkay meel lugtiisa ka midoo dhalaalayso biyu aanay gaadhin deetana uu amray amaru an yuciida alwuduua fii riwaayatin wasala marka hadduu ansixi laha dee muwaalaadku inay waajib yihin buu tusin lahaa waayo muxuu ugu yidhi salaada ku soo celi haddaan muwaalaadku waajibahayn oo uu yidhi waxaweye muxuu u odhan waayey muxuu ihi waysada ku soo celi u odhan waayey imika un maydh muwaalaadku inuu waajib yahay buu tusin laha lakin waa xadiid daciifo baqiya ibnwaliid baa sanadkiisa ku jiro mudallis waliba tadliil taswiir dabaqaadka sanadka o dhanna aan si cad u sheegin waxa weyaan taxdii waxaa kaloo taa weeliya aayadda qur-aankii si mulaqa ayuunbay weysada inoo amartay muwaalaad may shardin saxaabadan waxaa ka ansaxaysa cabdillahi ibnu cumar inay muwaalaada ka tegeen waana ta shaafici uu deliishaday oo aarka ibnu cumar baa shaafici sabab ugu ah madhabkiisa qadiimkaa inuu ka guuro oo jadiid masalada uu ku yeesho oo sida bayhaqi fi sunan kubra uu ku wariyey suuquu ku weysaystay ibnu cumar dabeetana masaajidkuu tegey lugaha markaa markii hore waa ka tegey janaasa la yidhi kaalay ku tuko uma masax calaa khufay wayse kale kumuu soo celine labadii qof ayuunbuu masaxay saxaabaduna meeshaa waa joogeen cid ku inkirtayna lama hayo wa tarkul isticaanati baa sunnayaashii ka mida kaalmaysigii inuu ka tago weysadii aanu cid u kaalmaysan alisticaana bisabi baa loo jeeda in biyo qofkii loo keeno maaha inuu dadka idhaa igu shushuba isagoo isagu ku shuban kara alisticaana bisabi in laga tagaa sunno maaha in la sameeyana makruuh maaha khilaafu lawlaana maaha ay nabiga calayh salaatu wasalaam sameeyey xadiid badanna waa ku soo aroortay xadiid muqiira ka mida fi saxiixayn fasababtu calayhi fatawada'a biyihii baan ugu shubay wuu weysas xadiiu usaama lamida isaguna saxiixaynka ku jira axaadiid daciifa ayaa diidaysa isticaanada sida inuu cumar nebigu ku yidhi ana laa astaciinu fii wuduu'i biaxad xadii baaila weeye se nawowi laftiisa uu idhaahdo iyo xadiidka kale ee ibnu cabaas laga wariyey odhanaya laa yakilu uhuurahu ilaa axad kaana rasuulu laa yakilu uhuurahu ilaa axad rasuulku dahaaradiisa cidna uma wakiilan jirin oo bimacnaa uma dirsan jirin isaga ayaa hawshiisa qabsan jiray isagana nin matruuka oo muahir ibnulhayam la ydhaa baa sanadkiisa ku jira iyo mid kaloo majhuulaba marka isticaanada alisticaanatu bisabi waa jaais waxay ku sababeynayaan waxay leeyihiin nooc tanacuma baa ku jira raaxaysi iyo takabur oo cibaadada aan laa'iqu ahayn waxaynu leenahay haddaanay cibaadada laa'iq iyo munaasib u ahayn nebi maxamed calayh salatu salaam uu sameeyeen ta laga fiican yahay waa inuu qofku isagoo awoodo udhaa xubnii ii maydha udhaa haye hebelo adu wejigayga maydh xertiibuu midba xubin u dhiibaya adna gacanta aduna lugaha maydh intuu lugii soo fidiyo taasa alayla kibiru ka muuqda qofka waxaa la amray inuu isagu weysaysiga sameeyo faqsiluu wujuuhakum amarku qof walba goonidiisu ugu wajahaya waayahay wanafdi wa tarku nafdi hurgufistii biyaa layska hurgufaya in laga tago ayaa sunnayaashii ka mid a oo qofkii markuu weysaysto biyihii weysada waa inuu isu daayaabilay waayo waa raad cibaado ka dhashay inuu cibaadadii iska beri yeelayo uu iska fogaynayo ayay u ekaanaysaa bay yidhaahdeen axaadiida markaa tanshiifka in biyihii maydhista ama weysada layska qallajiyo sugaysa si sariixoo cad u sugaysa iyo axaadiia diidaysa midna muu ansixin lam yasix fii hada albaabi shayun min alaxaadii xadii sugaya xadii diidaya toona kuma aanu ansixin xadii ammaanaya ama nebigu inuu sameeye sheegaya iyo xadii nahiya toona kuma ansixin nafdiga oo ah qofku biyi inuu iska hurgufo gacantiisa intuu biyi sidaa u mariyo uu iska daadiyo iyadu xadiidka maymuunay ku sugantay bukhaariyo muslimba wariyeen waxaa ku sugan fajacala yanfudu lmaaa biyaday tuwaaliya wax la mida haddii layskaga qalajiyana waa la mid marka arintu waxay u egta wallahu aclam inay mubaaxun tahay sunno maaha makruuhna maaha waa mubaax waana sida uu ikhtiyaaray nawowi waayo daliil mancinayaan jirin iyo daliil sunnaynaya toona wakada saasoo kale waxaa tanshiifu iska qalajintii fil asaxi oo iyadana in laga tagaa sunnaah in mara iyo wax la mida layskaga qalajiyo waaye wayaquulu wuxuu odhanayaa bacdahu weysada dabeed wuxuu odhanayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabdu warasuuluh allahuma اjcalnii min altawaabiin wاjcalnii min almutatahiriin subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk markaa saddex xadiid buu isku daray inta hore waa xadiidkii saxiixeynka ku jiray allahuma jcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaahiriinna waa riwaayadda tirmidi subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilaykana nasaa-i baa wariyey oo fii camal yom waleyla iyo ku wariyey marka waa saddex xadiid laakiin saddexduba dee weysada ayuunbay ku saabsan yihiin adkaarteedii markaa ka hore saxiixku ku jira ka saddexaadna waa saxiix riwaayaddaa tirmidi ziyaadada ku jirto ah allahuma jcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaahiriin nadar baa sixadeeda ku sugan oo inay mudariba tahay ayay u dhowdahay waana sida tirmidi uu ku xukumay wa xadaftu waxaan jaray buu hi ducaa alacdaa xubnaha ducadoodii baan jaray ducadii marka xubin kasta la maydhayo lagu ducaysanaya baan jaray halka wuu cudur daaranaya waayo muqadimada wuxuu inoogu soo sheegay kitaabka inaan waxba ka goynahayn halkan markaa wuxuu leeyahy waxbaan gooyi laakiin gooyintaa waxbaa igu kalifay maxaa kuu kalifay id wakti laa asla asal lahu ducada aanu u sugnayn marka wejiga allahuma bayid wajhana iyo allahuma bayid wujuuhana yoma tabyadu lwujuh wa taswadu wujuuh gacanta midig marka la meydhayo in la idhaahdo ilaahu kitaabka gacanta midig iga dhiib yani ducada noocaas wax ansaxay maaha ibnu xibaan baa fi lmajruuxiin xadiid ku soo arooriyey culimada qaar ay yidhaahdeen waaba mawduucba marka raafici isagu kitaabka waa muxararka waa ku qoray laakiinna wuxuu leeyahy waan ka jaray buu leeyahy kitaabka waayo waxaa nebiga calayh salaatu wasalaam ka sugnaan adkaarna waxaa nebiga ka sugnaana sunno laguma sheegi karo oo shayga sunanimadiisu waa xukum sharciya alaxkaamu sharciyana laa tahbutu ila bidaliilin saxiix axkaamta sharcigii daliil sugnaaday oo nebiga calayh salatu wasalaam ka ansaxay hadduu xadiidiyey ayuunbay ku sugmi kartaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online